Dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hal-abuurka ayaa la kulma caqabado kala duwan. Dhalinyarada ayaana inta badan aan helin garab istaag ku filan si ay u horumariyaan hal-abuurkooda. Taas cagsigeeda, waxay la kulmaan qaarkood takoor iyaga oo bulshadu ayna siinin mudnaantooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo dhalinyarada hal-abuurka leh, caqabadaha hortaagan, iyo sida loogu gudbi karo.
Horta ruux shaqsi kasta oo wax dhaqaajinaya waxaa saameyn ku yeesha inta uu inta la nool iyo inta ku xeeran iyo halka uu ku nool yahay. Bay-ada saameyn bay leedahay. Shaqsigu si kasta hal-abuur hadduu leeyahay bay-ada uu ku nool yahay aynan ahayn bulsho u diyaarsan in wax la beddelo ama wax la soo kordhiyo. Waxaa weeye waxba ma beddelmayo. Tusaale ahaan waxaa jira dad hal-abuur hal-abuur leh ama ha ahaadaan mid hiridhiidahoo waalidkood ay ka dhaxlaan ama ha ahaadaan mid iyaga shakhsiyadooda ay keenaan oo hibo u ah shakhsiyada u ahaan. Dadkeena waa waa waa lagu yasaa. Tusaale ahaan dadka farsamada hadda inta badan farsamada gacanta ku shaqaysta ee sameeya ee Soomaalideena ama magaalooyinkeena jooga. Tusaale ahaan kiliga magaalada Kismaayo lagu farsameeyay ama dugsiga magaalada Kismaayo lagu farsameeyay iyo ka laga keenay Turkiga iyaga oo laga yaaba tay ahaan inay waxba is dhaamin ayaa haddana waxa ay dadka Soomaalidu ka jecel yihiin midka warqadaha dhinacyada lagaga soo dejiyo Turkiga ama laga keenay dhulka waxaa weeyaan ka baxsan qaaradda qaaradeena ka baxsan. Sida iyo halkii uu ka heli lahaa ama uu ka mudnaa in la dhiiri geliyo ninkan hal-abuurka keenay ee Soomaaliga ah ee magaaladoodii ku nool ee waxay u baahan yihiin agabkii loo baahnaa soo kordhiyay ee farsameeyay. Marka dadkeena Soomaalida markaad fiiriso in fiican way leeyihiin. Laakiin dad ma aha u diyaarsan. Waxaa weeye in wax dhii waxaa soranba dadkan encouragement ga kuma fiicno. Yaa kala ogaan karaa ruux shacaba ama macnaha bulshada bulshadii kalena ayaan u diyaarsanayn. Waxa wax ku soo kordhin karaan wax ka beddeli karaa meesha inuuna joogin baan anigu qabaa.
Su'aashiida haddaan sii guda galo waxaan isleeyahay waxaa lagu hormarin karaa dhalinyarada hal-abuurka leh waxaa ahay waxay ka hormari karaan kow in ay helaan fursad madax bannaani oo iyagu naftooda ama xag yacno maamul iyo xag yacno caqabado kale oo maadaama ay caqabado iska badan yihiin dunida la joogo oo waxaad samaysama wax ka daba imaan karo maadaamay madax bannaan in ay madax bannaanaadaan oo ay fursadooda yacno ay uu rabbigu siiyey ee xigmadda ay u madax bannaanaadaan kow in ay helaan garabsiin bulshada soomaaliyeed iyo weliba dadka yacno maxaan ku dhahaa arrimaha ku saabsan ka shaqeeya in ay yacno garab ka helaan labada dhinac oo xitaa xagga dhanka dowladda ay ku jirto wax walba oo adduunka la qabanayo wuxuu u baahan yahay taakulayn iyo garab istaag anuu waxaa is leeyahay arrimahaasay yacno maxaan ku rahdaa ayay ku horumarin karaan dhalinyarada hal-abuurka leh